caruur isugu jirta agoonaya danyar islamarkaana ku nool kaamka harqaboobe oo ku yaala duleedka waqooyi ee beledweyne ayaa xilligani wajahaya duruufo dhanka waxbarashada caruurtan oo gaartay da-da waxbarashada ayaan awoodin inay tagaan goobaha wax lagu barto sida dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuullada ee ku yaala magaalada beledweyne maadaama harqaboobe labaatan kilomitir uu ka fog yahay magaalada gudoomiyaha kaamka harqaboobe cabdimahad ayaa ka warbixiyey duruufaha waxbarasho ee kaamka ka jira waxauna codsaday in caruurta kaamkaasi ku nool waxbarasho loo helo anigoo ka hadlayo kaamka harqaboobe ee dhibaatooyinka ka jiro kuwaas oo ayaga la mid ah sida waxbarasho la-aan caruurta aan waxbarasho noo haysanin sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa kaam harqaboobe inaa naloo keeno iskuulaad naloogu dhiso hay-adaha samafalka iyo bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaan ugu baaqaynaa inay na soo gaarsiiyaan hadduu ilaahay ka raali noqdo goobo waxbarasho dheeri ah insha allah dhanka kale qaar ka mid a qoysaska kaamkaasi ku nool ayaa ka hadlay duruufaha waxbarasho la-aaneed ee caruurtooda haysta iyagoona hay-adaha samafalka iyo wasaaradaha waxbarashada hirshabelle iyo tanheer federaal ka codsaday in caruurtoodu ay helaan waxbarasho kaamka waa naga dayacan yahay iskool waa u baahannahay iskool ma haysano kaamka aadoo aad aas u liidan yahay ayaan idinka codsaynaa wax badan kaamka harqabow baahiyaa uu qabo waxaa ka mid eh baahayaha gaarka eh sida waxbarashada waxbarasho la-aanaa jirto anigoo mataqaanaa joogo kaamka harqaboobe intaasaan ku codsanaynaa bismillaahi raxmaan raxiim magaceyga waa macaan maxamuud khayre oo joogta kaamka harqaboobe haddana waxaan codsanaynaa kaamkayna waa kaam iska dayacan ma aragtaahay iskuul la-aan ilmihii xoogaa dayacoodaa naga badan ilmaha oo lasoo hantin karo ma laha cunugna markuu toban jir gaaro wuxuu rooyahay inuu dugsi qur-aanka kow ku bilaabo toban sano ilaa labaiyo toban sano ilaa afariyo toban sano intaasna dugsiga qur-aanka uu ku dhammeeyo ilaa shan iyo toban sano markaas uu xafisan karaa cunug laba sano haddii dugsi ku geyso shan sano ku gaaro eberay noqonayiin niyadooda si kale u daadaysaa cunuga toban jir inuu ku bilaabaa roon dugsi qur-aanka ilaa iyo afar iyo toban sano ilaa shan iyo toban sano cunuga uu ku gaaro midkaas maskaxdiisa xoogaa fuulay noqoni inta badan kaamamka ka durugsan magaalooyinka ayna degan yihiin barakacayaal danyara ayaan helin waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadanaha ayna waxbarashadu ka mid tahay